gobolka iyo ahlu xalli wal caqdi waxay go-aan soo saareen in kow in dadka dowladdu ay ugu yeerto diintooda sida inay munkarka reebto macruufkana ay farto kow laga bilaabo madaxweynaha lagu xijiyo ra-iisul baarlamaanka ku socoto ra-iisul wasaaraha dhammaan golaha wasiirada sida wasiirka warfaafinta wasiirka diinta ee waqaafta sida wasiirka arrimaha gudaha dhammaan waxaan faraynaa inay dadka ilaah xaggiisa ugu yeeraan si ikana u badbaadaan annagana aan u badbaadno kow idaacadaha dowladda ay bilaabaan inay munkarka reebaan macruufkana faraan sida idaacadaha gaarka loo leeyahay waa inay la hadlaan ay u sheegaan inay ka qayb qaataan diintooda ay u sheegaan in munkarka la reebo macruufkana la faro waa wax weyn haa taasaa lagu liibaanayaa waxqabadka maamulka gobolka banaadir sida dhismaha wadooyinka aad ayuu ugu ammaanayaa waxaan leenahay sii wada howshaas